hagaajintaan haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o eed oo toddobaadkan ku saabsan xilka qaadistii xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dhowaan lagu sameeyey eedaha la xiriira guddigaasi iyo waxa laga yeelayo go'aanadii ay hore u gaareen waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
magaalada muqdisho waxaa dhowaan ku soo gabagaboobay kulan ay lahaayeen madaxda madasha wada tashiga qaran kulankaasi oo ahaa mid si weyn loo sugaayay natiijada kasoo baxaysa ayaa waxaa ugu weynaa qodobadii laysku afgartay in doorashada aqalka hoose lasoo gabagabeeyo shan iyo labaatanka bisha februari ee soo socota kulankan ayaanan soo hadal qaadin waxaa laga yeelaya xubnaha guddiyadii doorashada ee heer federaal iyo xalinta khilaafaadka doorashada ee dhowaan shaqada laga qaaday iyadoo loo soo jeediyay eedo ku aadan in aysan dhexdhexaad ahayn barnaamijka bandhiga v o a waxaanu ku eegeynaa eedaha guddigaasi xilka qaadistoodii iyo waxaa laga yeelayo go-aamadii ay hore u gaareen xubno kamida guddiga doorashada heer federaal ayaa sheegay in xilka ay ka qaadeen gudoomiyihii guddigaasi maxamed xasan ciro wuxuuna gudoomiyuhu hadda aaminsan yahay in taasi ay sabab u ahayd faragelin banaanka uga timid guddiga uu madaxda u ahaa oo ah mid siyaasadeed inkastoo aanu cidno magac dhabin
horta aniga mar walba waxaa iga daran khilaafka guddiga wax walba waxyaabahu hadday gacan siyaasadeedoo dibadda ah ay ka madax banaan tahay guddiga dhexdiisa wixii ka jira waa waxaan anagu xallaysan karo laakiin markay gacmuhu ay banaanka ka yihiin oo guddiyada ay banaanka uga yimaadaan faragelin ama lagu kala qaybinayo ama lagu kala dhantaalayo midnimadiisa waa waxyaabaha dhibta keena marka mar walba kolley guddiga iyagu iyagaa tashanaya waxana waa iska xalinaynaa in un waddankana aysan dhibaato noqon oo annagu aanan caqabad ku noqon waddanka taas unba annaga had go-aanka iyagu yahay aan kana shaqaynaynaa taas marka muhiimaddu maaha wixii dhacay sharciyan ma ahayn sharci oo guddiga dastuurkiisu wuxuu qabaa xeerkiisu toddobiyo toban xubnood oo ka mida shan iyo labaatanka qof ayaa ah kuwa rasmiga ah ee xilka ka qaadi kara guddoomiyaha marka saasna wax umay dhicin marka laakiin dee kala qaybsanaana way jirtaa umada firi karo waajibna waa naga iga saaran yahay aniga guddoomiye ahaan in guddiga laysku wado la mideeyo waayo xaaladan waddanka iyo dadka ku jiraanba muhiim nooma aha inaan kala qaybsanaano marka taasna aniga inaan guddoomiye ahay iyo in xil layga qaaday iyo muhiimadeedu ma ahane waa in shan iyo labaatanka xubnood ay midaysan yihiin oo meel u socdaan oo waddankan meesha uu marayo ay ka gudbiyaan taas unbaana aniga ajendahayga waxaa sheegtay inay jirto gacan banaanka ah oo siyaasadeed oo idiin imaanaysa maxay tahay gacantaasi maxayse tahay ujeedada aa isleedaha waa ka leeyihiin
wallahi iyagay ku canaan lahayd in la weydiiyo waayo dee guddiga waxa uun kala qaybinaya waa wax banaanka uga yimi maaha wax gudaha ah gudigu intaa un wuxuu ku dadaalayay inuu ka shaqeeyo saad og tahayna markii la magacaabay guddigu waa xubno un magacaabis ku yimi bay ahayd dhismo badan baa galay hawl badan baa gashay hadda waa hay-ad qaran oo taagan oo wax qabanaysa duruufaha lagu jirana waanu og tahay marka waddankana dee si u kala qaybsan yahay waad ogtahay galaftigaagu lagaama sheekayn karo guddiyaduna waa meelaha ugu nugul ee qaybsanaantaasi iyo faragelintaasi ay siyaasad ku noqon karto mar walbana aniga hadalkayga waxay ahay guddiyada oo madax banaanaada oo howlahooda si madax banaan u qabsada waa qayb muhiima oo ka mida doorashada laakiin guddiyada oo mar walba faragelin lagu hayo waa dhibaato doorashada wajahaysa marka yaa idin faragelinaya guddoomiye
walahi hadda su-aashaas muhiim ma aha hadda inaan dhahdo waa hebel iyo hebel laakiin faragelin badan baa jirta oo guddiyada banaanka uga imaanaysa taas unbaana muhiima in laga daayo dhinaca kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xilkii ka qaaday xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka heer federaal waxaana xubnahaasi ka mid ahaa guddoomiyihii guddiga xuseen laki maxamuud xubnaha la eriyey waxay ahaayeen toddoba xubnood waxaana lagu eedeeyey in ay siyaasadda ku dhex milmeen guddoomiye laki ayaa v o eda u sheegay in guddigoodu ahaa mid dhexdhexaad ah balse faragelin iyo culays ay uga timid xafiiska ra-iisul wasaaraha tuunka ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal waxaa saldhig u ahaa laba dacwadood oo guddiga loo gudbiyey kuwaasoo kala ahaa kursiyada ay sumadoodu kala tahay hob laba boqol soddon iyo sagaal iyo hob lixdan iyo toddoba guddoomiye laki waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad kooban ka bixiyo kuraasta la isku haystay iyo qaabkii ay go-aanka uga gaareen iyo qaabkii uu ku bilowday madmadowga soo galay dhexdhexaadnimada guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal
wallaahi walaalo haddaan kala horraysiiyo kursiga ra-iisul wasaare ku-xigeenku kusoo baxay markii aanu dacwadda ka qabanay muwadinkii loo jiray xuseen carab ciise waanu laba saddex maalmood maya laba maalmood markaa hayno waxaanu loo yimi tiam wasiira oo ka socday ra-iisul wasaaraha waxay nagu noo sheegeen in ay aanu kursiga ka noqonno dacwadiisa qabashadeeda una sheegna dadka inaanu maxay aheeday kursigaasi buuxin asbaabihii ama kariteryadii looga baahnaa dacwada lagu qabto taas markay noolu yimaadeen annaga waxaanu ku nidhi kursigan waa waa waa waxaa la marinayaa procedurekii iyo nidaamkii dacwadaha loogu talagalay markuu dhammaystirto ayuun baanu u eegi doonaa kursigaasi habraacyadii la dejiyey masax buu ku yahay oo wuxuu istaahilaa in la celiyo mise wuxuu istaahilaa in la sii daayo adigu dood fara badan oo dhex martay halkaa qolyahaas aakhii waxaanu ku qancinnay kursiga int in la raaciyo habraaci caadi ahaa sii baanu ku soconnay kii baanu ku dhammaystirnay kii baanan kursigaa kusii daynin marka runta laga hadlayo waxaa waxaa tira wasiiraa noo yimid ra-iisul wasaaraha ka socdo ma fariin toosay ra-iisul wasaaraha ka wadeen ma waxay kuu sheegeen inay ra-iisul wasaaraha wakiil ka yihiin mise adinkaa u qaatay wasiiro iska socday ahaa no no waxay ahaayeen maxay aheeday laba wasiir iyo nin la taliya ka ahaa xafiiska wasiirka iyaga ayaa maxay aheeday noo sheegay in aanay xag ahayn in la qabto in kursigaan aanu sax ahayn inuu dhaawacay maxay aheeday sharaftii iyo karaamadii ra-isul wasaare ku-xigeenka in las in la celiye ay tahay ra-isul wasaaruhuna uu sidaa rabo
miyay ahaayeen wasiirada ku yimid waxay wasiir cadaala ayay ahaayeen wasiir dube ma ninka lee cumar dhega baa meesha marayay marka arrinkan culayskaasu culays ma ahayn qarsoon ma ahayn si cad bay noola hadleen laakiin nasiib wanaag annagu waxaan ku adkaysanaa inaanu nidaamkii aanu procedurekii iyo habraacibu aanu raacino waanaanu raacinay culayskoodana maanaan dhegaysan sidii ay xaq ahaydna kursiga wa wa wa wa maxay aheday waanu dacwaddiisa waa u qaadnay waana ku sii dayay aan usoo noqono marka hob lixdan iyo toddoba maxaa dhahay isagana kursigaas hob sixty seven markii aanu isaga laftiisa ayaama kooban haynay prime ministerka aniga toos ila soo hadlay wuxuuhi kursigaas waa in la celiya xoogaa markii doodu ay socotay maxayn ra-isul wasaare ku celinaa kursigaas baaris buu ku socdaa baaristaas ilaa uu dhammaystirtana maxay aheeday lamana celin karo lamana sii dayn karo in la celiya in la sii daaya waxay ku waxay ku xidhan tahay habba natiijada baarista kasoo baxda waan telefoonka xoogaa ka wada hadalay waxaanu isla qaadanay inaanu foolka fool u kulanno xafiiskiisa xafiiskiisaanu ku kulanay markaana xafiiskiisa waxaa joogay wasiir dube iyo wasiir alcadaala iyo ninka laada cumar dhegey iyo wasiir wasaaraha laftiisa iyo aniga ayaanu hayn markaana oo afartaasoo jooga aniga la yeelay waanu tegey toddoba xubnood oo guddida ka mid ihina way ila socotay markii hore anaa ku horreeyey sidii intiinbu laygu celiyey kursigaa in in la celiyo waxaan ku kursiga maxaan ku celinaa kursiga baadhis baa socota baadhistaa socotana in laga hor dhaca maaha celinta iyo iyo sii daynta waa in baadhis la waafajiyaa maxaanu ku celinaa haddaan kursigaa in yar kuu sheego wax yar kaaga sheego kursigaas waxaa ku dacwiyayay nin la yidhaahdo nabadoon cali jeesto nabadoonku wuxuu lahaa kursiga labada dacwadiisu laba qodob bay ka koobnayd uu noo soo gudbiyey kow waxaan ahay saxiixihii kursiga labo waxaa laygu celiyey anigoo oo dhuusan garab u socda oo arrinta kursiga u socda ayaa waddada nasiib buundo laygu celiyay labadaas ayaanu baadhi oo dacwadiisu ka koobnayd annagu dacwadda waxna kumaanaan darayn uu noo soo gudbistay dacwaddu uu noo soo gudbisto waxna kama reebno labadii qodob baanu eegnay kow waxaanu baadnay inuu inuu yahay saxiixe laba kun iyo lix iyo toban baa ri faras annaga noo ahaa habraacyada marnalasiye marka la eego oo waxaa habraacyada twenty twenty one laga waayo waxaa loo laabanayay ri faraska twenty twenty sixteen waxaanu baadhnay labadii kun iyo lix iyo tobankii dokumentigii siidkii dhuusamareeb ama guddigii hirgelinta doorashooyinka heer heer dowlad goboleed ayaanu eegnay waxaa noo soo baxay nabadoonkaasi inuu ahaa ergey codbixiya oo liiska ergadii wax dooranaysay uu kaga jiray lambar laba iyo toban waxaa noo soo baxday oo baadhista noogu soo baxday in labii kun iyo lix iyo tobankii hob sixty seven uu saxeexa ka ahaa ninka laado in la yahdo shide
mas-uuliyiinta uu guddoomiye laka sheegay inay culays uu uga yimid ee ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid a wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala v o eda oo la xiriirta ayaana weydiisay bal in ay culays saareen guddoomiyaha iyo guddigiisa oo ku aadan go-aanka gaarista kuraasta hob laba boqol soddon iyo sagaal iyo hob lixdan iyo toddoba walaali eedaas aada ii sheegtay in naloo soo jeediyey aniga dad aan ku jiro ma aha runtii eed salya raadle waa wax xaqiiqada ka fog shaqadeennana ma aha qaanuunkuna nooma ogola in aan muxuu ahaa guddiyo faragelino ama annaga aan awaamersano marka warkaasi war siyaasadaysan oo xaqiiqada ka fog waaye wax ka jiraahina ma jiraan marka ma u tagteen guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka adiga iyo wasiir dube iyo qofka la taliya ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha ma jirta
dabcan guddiyada marar badan aan kulannay shaqooyin badan aan ku kulannay annagoo golaha wasiirada ka mid ah xafiiska ra-isul wasaarahaan ku kulannay si gaar gaar aan isku aragnay laakiin ma jirto kulan aan annaga si gaara ula yeelanay oo la xiriiray kuraas ka tirsan muxuu ahaa golaha shacabka iyo cid kala midna arrintaasi ma jirto laakiin dee inaan is araarki jirnay oo oo xiliyo kala duduwan aan siyaabo kala duduwan si ku talagala iyo si aan ku talagalahayn ba isku aragna way jirtaa laakiin wax ku saabsan kuraas oo aan ka wada hadalnay iyo shaqo annaga noo taalay iyo mas-uuliyad aan arrintaas u kala hadalno aan hayna midna ma jirto marka laga soo tago in xilkii laga qaaday madaxdii guddiyadan iyadoo qaabab kala duwan loo maray dhinaca kalena waxaa su-aale ay ka taagan tahay waxa laga yeelayo go-aamadii ay guddiyadani gaareen gaar ahaana tii kuraasta hob laba boqol soddon iyo sagaal iyo hob lixdan iyo toddoba maadaama eeduna ahayd inaysan dhexdhexaad ahayn oo siyaasadda ay ku dhex milmeen wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan al cadaala ayaan wey waxa laga yeelayo go-aamada guddiyadan ay eedeeyeen ayna sheegeen inay siyaasadda ku dhex milmeen gaar ahaana labadan kursi
falastiin horta waxaa ra-iisaaruhu uu muxuu ahaa tillaabada ka qaaday xubno kooban oo guddiga ka mid a ay ahaayeen ee guddiga oo dhan ma ahayn guddigu waa xubno aada u ballaaran inta aad og tahay xubnahaasna xubno maaragtay ka baxay anshaxii iyo nidaamka guddiga u yaalla ayay ahaayeen taas un baana muxuu ahaa qusaysay ra-iisul wasaaraha waxa ka soo hara ee la xiriira shaqada guddigu waxay leedahay habraac iyo qodobo sharci ah oo kusoo baxay heshiisyadii doorashooyinka iyo dabcan habraacyadii iyagu ay degsadeen marka sida ay u wajahayaan kuraasta iyo shaqada u taalla mas-uuliyadooda iyo xilgudashadoodu shaqa muxuu ahaa ra-iisaaruhu faragelin ku leeyahay ama xil ay faragelin ku leedahay ma aha marka iyaga ayaa u madax bannaan waxa ay ka yeelayaan wax horreeyay wax dambeeyay midna laakiin shaqada dee dhacday waxay ahayd xubno guddiga ka mid ahoo oo nidaamka anshaxa ku xadgudbay waa la bedelay xubnahaas guddiga hadda waa dhan yahay iyaga ayaa shaqadooda u madax bannaan marka iyaga ayay su-aashaas ku habboontahay beesha caalamka iyo waxgaradka soomaaliyeedba waxay ka digayaan dib u dhaca doorashada oo sii dheeraada iyadoo weliba xiriirka hay-adaha u sarreeya dowladda gaar ahaana madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha uusan wanaagsanayn rofeor afyar cabdi cilmi madaxa machadka heritage ayaan ugu horeyn weydiiyey marka la eego khilaafyada jira iyo dibudhacyada soo laablaabtay waxa laga filan kara inay kasoo baxaan doorashada iyo suuragalnimada in xilliga la qabtay ay wax walba ku dhammaadaan wallaahi annagu waxaan qornay oo dhowr dhowr riboor oo iska iska isku xigxigaan ka daba qornay arrintan waxaanan noo muuqata guud ahaan inaysan si saxa wax ku socon doorasho lama dhihi karo inta badan waxaa dhacay waxay ahaayeen appointment ama qofka inuu maaragtay lasoo cayimo oo lasoo lasoo lasoo sheego saasay u badnayd haba haba dhacdee haddana xoogaa qabaa'ilkii iyo wuxoodii in aada loo farafariyey marka annaga waxaan aada uga digaynay in waxaas inta lagu aada loogu talax tago ay ka dhalato natiijo lagu muransan yahay dabadeedna natiijadaas lagu muransan yahay ay keento in hadhowtii ay cunfi iyo buuq iyo dagaal iyo wax ka dhashaan marka annaga walwalkaas waa qabnaa riboorka ugu dambeeyana waxaan ku niri ha laga hortago wixii aan ku talinay wax ka mid ah ama wax kolley un la mid ah ayay hadda ka soo baxay laakiin waxaas ka soo baxay waxay ka guntamaan dhaqangelinta ama ama hirgelinta hirgelinta ayaa lagu qiimeyn doonaa arrintaana runtii waxaa mar walba lagala xisaabtamaya dadka oo madasha ah iyagaas ay aaba leedahay wixii khaldama toddobaadka ugu horeeya ee februari bisha soo socota waxay noqonaysaa sanad guradii koowaad ee muddaxileedka dhammaaday ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana quusii gaaraya oo dulqaadkoodu yaraanaya bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo muddo sanad ka badan ku celcelinayay doorasho dhacda oo wakhtigeeda lagu qabto shaniyolabaatanka februari ayaana noqonaysa wakhtiga hadda lagu ballamay ee la kala ogaan doono in wixii lagu heshiiyey ay fulaan iyo in loo jihaysto dib u dhac kale oo hoos u dhigi kara rajada laga qabo dowlad soomaaliya ka dhalata oo batasha dowladda xilligeedu dhammaaday ee hadda jirta
mahadsanid falastiin axmed imaan ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a halka